إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday inay soo riday diyaarad dagaal ciidankeeduna ay la wareegeen degaan muhiim ah oo dhaca gobolka shabeellada dhexe askar ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay dagaalla ka dhacay gudaha dalkaas mucaaradka dowladda federaalka ayaa shuruuda ku xiray shir oo mar kale ku baaqay xasan sheekh maxamuud kitaab la xidhiira culumta luuqadda carabiga ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe kaasoo loo akhrinayay ganacsatada magaalada kooxda xuutiyiinta waddanka yemen ayaa gantaal ku bartilmaameedsaday magaalada tal abiib ee ka tirsan dhulka ee yuhuuddu gumaysato ee falastiin
الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan saddexda bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya har ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha degmada qoryooley waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ee qaraxa lagu bartilmaameedsaday ayaan halkaa ku dhaawacmay dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar dhabagal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya iyo sidoo kale maleeshiyaad ay ku shaqaysato kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo ka waday aagga deegaanka weelmareer ee hoostaga degmada faafi oo ka tirsan gobolka gaarisa gaari taw ah oo ka mid ahaa kolonyadii kenyaatiga ayaana waxaa haleelay mid ka mid ah garneelada garbaha laga tuuro oo ay ridayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo gaaray askartii kenyaatiga khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaac ka qaaday inay soo riday diyaarad dagaal ciidankeeduna ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka shabeellada dhexe haddaba war-saxaafadeed ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo gudbinaya maxamed cali aadan bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo rideen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe iyo isla deegaankaas oo ay si buuxda ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo soo riday diyaarad dagaal lixda dulxija kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada labada juun laba kun shan iyo labaatanka war-saxaafadeedka ayaa waxaa qeybihiisa hore lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay galabta oo isniin ah dhulka soo dhigeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay cadowga saliibiyiinta ah lahaayeen taasoo howlgallo ashahaadala dirirnimo ah oo lagu dhibaataynaya dadka muslimiinta ah ku howlaneed war-saxaafadeedka ayaa waxa uu markaan soo bandhigayaa qaabka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo rideen diyaaradda helikobtarka ah iyo halka sida gaarka ah looga lahaa waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo adeegsanaya hub ku munaasab ah ayaa diyaaradda helikobtarka ah ku beegsaday hawada deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe diyaaradda ay mujaahidiintu soo rideen ayaa waxaa iska lahaa isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta ee kusoo duulay dalka muslimka ah ee soomaaliya si gaar ah waxay uga diiwaan gashaneed waddanka uganda waxaana burburkeeda gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka xawaadley kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen ciidankii burundi ee ku sugnaa iyo kuwa dowladda federaalk waxaana lagu yidhi dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaas oo sanadihii u dambeeyey ay xoog ku haysteen saliibiyiinta afrikaanta ah askartii cadowga ahaa ee ka tirsanaa saliibiyiinta burundi ayaana deegaanka isaga cararay kuwaasoo u dhaqaaqay dhinaca muqdisho deegaanka xawaadley ayaa ka mid noqonaya degmooyin iyo deegaano badan oo ka mida wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan oo bilihii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta allah fadligiis ka xoreeyeen cadowga islaamka dibna uga taageen calanka towxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa ay diinta dhammaanteed allah keliya uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين deegaanka xawaadley oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay uu maamulka la baxay hirshabeelle islamarkaana ka arriminayay deegaankaasi uu walaac badan ka muujinayey in xawaadley ay u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegayeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo buuxdhaafiyeen duleedka deegaanka islamarkaana ay dareemayaan qalqal xoogan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka xawaadley ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafay cadaadis xoogan ku hayeen dad ku dhaqan deegaankaas iyagoo ku eedeynayay inay xiriir la leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay deegaanka ka xirxidheen tiro dad ah oo ay tacadiyaad kala duwan u geysteen kani waa guddoomiyaha deegaanka xawaadley waxa uu kul sii horreysay qiray inay ku xadgudbeen dadka shacabka ah oo ay qaarkood xireen isagoo dhanka kale sheegay inay difaacan doonaan deegaanka xawaadley balse isagoo dheg la qabta lahayn ayuu isaga firxaday deegaanka xawaadley arrinkaasi waxaan islamarkaasaan amar duldhigay ciidanka amniga howlogalafna ayaa la qabtay islamarkaasi raadkeena ama aragtadeena meelaha ay muuqatay ilaa iyo saddex qof iyo laba qof tiro noocaasi aan ka haynaa wixii kale islamarkaasi aan ka shaka qabnana raadkooda waan ku joognaa ammaankeeda aan xoojino qaybihii kale oo militariga noo jooga ayagana kaalintooda inay qaataan marka saraajiida oo waxaan samaynaynaa degmada iyo nabaxyadeeda aan ku difaacano la wareegitaanka deegaanka xawaadley ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sii kordhin doontaa walaaca uu qabo maamulka la baxay hirshabeelle oo bil ka hor ilaa iyo maanta maalinba maalinta ka dambaysa warbaahinta kusoo bandhigayay inuu guluf ku qaadayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab abaabul badan ay wadaan balse waxa ay taasi ku ekeed inta ay kaamirada hortaagan yihiin oo keliya wixii intaasi ka dambeeyena ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo waa lagu kala dhuntay qabarka la xiriira deegaanka xawaadley ee gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo diyaaradda laga soo riday ciidanka shisheeye ayaa waxa uu si aad ah u qabsaday baraha internetka waxaana dadka ka hadlayay ka mid ahaa xubno taageersan dowladda federaalka waxa ay fashil iyo guuldaro ku tilmaameen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan deegaanka xawaadley soo ridaan diyaarad ay leeyihiin ciidamada shisheeye intaasna aysan ku ekeena deegaano badan oo ka tirsan shabeellaha dhexe oo weliba qaarkood ay aada ugu dhow yihiin magaalada jowhar laga dareemayo qalqal iyo cabsi xoogan oo ku aadan inay u gacan galaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsen wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo roondo ka waday deegaan ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya inta la xaqiijiyey hal askari ayay kooxdu ku dishay weerarkan halka ay sidoo kale ku dhaawaceen labo kale kuwaas oo lasoo warinayo in dhaawacoodu yahay mid halis ah taliska booliska dowladda kenya ayaa sheegay in aysan bixin karin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarkan isla markaana ay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen weerarkan ayaa kusoo aadaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay ay weeraro isxigxigaan oo noocaan ah ka dhacay gudaha dalka kenya kuwaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dalka kenya ayaa waxaa marar badan ka dhacay weerarada ay fuliyaan ciidamo ay ku sheegeen inay yihiin kooxo burcad ah boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda xabashida ethoobiya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay dagaalla ka dhacay gudaha dalkaas cabdiqaalig macali cabdiweli ayaa ka warramayaa faahfaahino ayaa laga helayaa dagaallo qaraar oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka itoobiya kuwaas oo u dhexeeyey ciidamada xabashida itoobiya iyo jabhadda ormada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l e kooxda o l e ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dagaallo ay la galeen ciidamada xukuumadda adis ababa ay ku dileen boqol afartan iyo laba askari sidoo kalena ay dhaawaceen shan boqol iyo laba askari waxaana ay dagaaladu ka dhaceen deegaanada kale ah wallega shawa arsi hareerge borina gooji iyo wallo sidoo kale waxa ay sheegtay in muddadii lagu jiray bishan lasoo dhaafay in ka badan soddon iyo shan dagaal oo waaweyn ay ka dhaceen deegaanadaasi gaar ahaan siddeedda talis ee ay howlgalladani ku wajahnaayeen kooxda mucaaradka ee o l e oo howlgalkani ugu magacdartay howlgalka kunjiho waxa ay sheegtay in ay ku qabatay askar maxaabiis ah oo kor u dhaafaya toddobaatan askari kuwaas oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya jabhadda ormada waxaa kale oo ay shaaca ka qaaday in ay dagaaladan kula wareegeen hub iyo saanado militari aad u fara badan kuna jiraan boqolaal qori oo a k m ah kuwaas oo dhammaantood sii xoojinaya howlgalka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay jabhadda o l e dhinaca dowladda xabshida itoobiya ilaa hadda wax jawaab ah kama aanay bixinin sheegashada jabhadda o l e waxaana ay weeraradaani imaanayaan xili dhinaca gobolka amxaarada ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo jabhadaha faano ay si weyn uga naafeeyeen ciidamada dowladda xabshida itoobiya mucaaradka dowladda federaalka ah ayaa sharooda ku xiray shir oo ku baaqay xasan sheekh axmed cabdulaahi ayaa ka warramayaa hogaamiyaasha mucaaradka ee kasoo horjeeda hanaanka uu wax wado madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa aqbalay shir loogu baaqay mucaaradka war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen inay aqbaleen shirka balse ay shuruudo ku xireen waxa ayna dalbadeen in la caddeeyo ujeedooyinka iyo qodobada ugu waaweyn ee looga hadlayo shirka shirkan ayaa la aaminsan yahay in xasan sheekh maxamuud ay ku cadaadiyeen wax looga yeero beesha caalamka oo mucaaradka laftooda u yeertay awaamiiran soo fartay si kastaba ha ahaatee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ayaa waxaa gacanta ku haya wax loogu yeero beesha caalamka iyagoona fuliyo awaamiirta kaga timaada xerada xalan oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyaha ka degan yihiin soomaaliya kitaab la xiriira culuumta luuqadda carabiga ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe kaas oo loo aqrinaya ganacsatada magaalada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abu muslim ganacsatada magaalada saakow ayaa waxaa u dhammaaday duruus ugu socotay magaalada kuwaas oo ahaa culuumta luqadda carabiga waxaa uu dhammaaday ardayda kitaabka ajruumiga ee naxwaha iyo farqurxinta carabiga gebagabada duruustan soo dhammaatay waxay ardaydu u mahadceliyeen sheekha bixinayey casharadani iyo maamulka islaamiga ah ee degmada saakow macallinkan nishaani may baa dalbanay in isu ninku bilaabo luuqada sida ajruumiga oo kale hata kolleyna nin bilaabay ajruumigana maasha allah waa biyaajidii lamaad oo isla macallinkunkan ah nin dul marow maasha allah walbadaan ku fahanay waxyaabaha aan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa sida wax loo ciraabiyo tusaale ahaan rabbi wafiqnii fa acmala saalixan rabbi munaadaa xudifa minhu xarfu nidaa'i asluhu yaa rabbi yaa xarfu nidaa rabbi munaadaa mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calaa maa qabla alyaa almutakalim almaxfuudatu litakhfiifin manaca min duhuuriha ishtigaalu almaxali bixarakati almunaasaba rabbi mudaaf wayaau lmutakalimi almaxduufatu mudaafu ilayhi mabniyun cala asukuuni fi maxali jar wafiqnii ficlu ducaa'i mabniyun cala asukuuni laa maxala lahu min alciraab wafaaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta wاnnuunu lilwaqaayة wاlyaau mafcuulu bihi mabniyu cala الsukuuni fii maxali nasbin faacmala alfaau faau sababiyah alwaaqicatu bacda ducaa'i acmala ficil mudaaric mansuub bian mudmaratn wujuuban bacda faau sababiyah wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana saalixan mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi aakhirihi bulshada ku nool magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa ku tallaabsanaya horumar xagga waxbarashada ah waxaana masaajidda iyo maraakiistaba ka socda xalqaad cilmi ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kooxda xuuthiyiinta ee waddanka yeban ayaa weerar ku bartilmaameedsaday magaalada tal abiib ee ka tirsan dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin xuuthiyiinta ayaa shalay gelinkii dambe gantaal balastiga waxa ay ku weerareen dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin howlgalkan ayaana sababay cabsi xooggan oo hareeyay yuhuudda kuwaas oo ku cararay gabaadyada laga galo duqaymaha sidaa lagu sheegay war rasmi ah oo lagu daabacay baraha internetka ay ku leeyihiin milatariga yuhuudda warkaa ka soo baxay yuhuudda ayaana lagu sheegay in ciidankoodu ay soo rideen gantaal laga soo tuuray dhulka ay maamulaan kooxda xuuthiyiinta warbaahinta gudaha ee yuhuudda ayaana xaqiijiyey in la hakiyey duulimaadyadii garoommada diyaaradaha ee magaalada tal abiib sababo cabsi awgeed duqaymahan ayaa ku soo aaday dhowr cisho kadib markii ay yuhuudda weerar culus ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca halkaas oo lagu burburiyey diyaarad rakaab ah warka oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa